الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حافظ الجن كتاب فضل الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال باب تفسير الإسلام باب تفسير الإسلام إسلامك macnayntiisa uu baab yahay islaamka waa diinta islaamkaa tafsiirkeeda macnaynteeda iyo sharaxaadeeda iyo caddaynteeda ayuu u baab yahay marka sheekhu wuxuu kaga hadlayaa baabkan islaamku maxaa wa diinta islaamka ee uu kasoo warramay sheekhu in la galo oo la qaato ay waajib tahay muxuu yahay maxay tahay wa qawli llahi tacaala fain xaajuuka faqul aslamtu wajihiya lilahi waman itabacani qul ilahi tacaala ilahay ga sarey qowlkiisa oraadiisa u baab yahay oo alla yidhi fain xaajuu hadday doodaan ka adiga kula doodaan rasuulka alle moxamed alayhi salaam hadday kula doodaan faqul waxaad ku dhahlaa ha markaad la doodood xaqi u cadayday weli hadday dood sii wadaan faqul waxaad dhahlaa aslamtu waa u hogaansamay waa u hogaamiyade wejhii wejigayga waxaan u hogaamiyey lilaahi ilaahay ilaahay baan waxaan u hogaamiyey wejigayga oo loola jeedo aniga dhanaa ilaahay u hogaansamay aniga dhan ilaahay baan u hogaansamay daahiran wa baatinan muuqaalkayga iyo iyo iyo iyo iyo gudahaygaba qalbigayga iyo xubnahayga intaba ilaahay baan isu dhiibay maxaa yeele waxay culimadu leeyihin wejiga xubnaha qofka jirkau kamid yahay laakin waxaa lagu tacbiiriyaa oo laga soo qaadaa jirka intiisa kale maxaa yeelay wejiga waxaa ku jiray leeyihiin maxalu tarkiis ha wa aalaat yani meesha wax laga tarkiisiyo laga fahmo laga dareemo wejigay ku jirta waa madaxii maskaxdii iyo marka qofku hadduu wejigiisa hogaamiyo jirkiisa meesha ugu sharafta badanna ah jirkii inta kalena waa hogaamiye marka faqul waxaa dhaha aslamtu waan u dhiibay weji wejigey waa u hogaamiyey lilahi ilaahay baan hogaamiyey iyo waman cid baa ilaahay u hogaamisay wejigeeda cid baa ilaahay u hogaansantay itabaca raacda ni ay ni ya'dii waa la xadfiye xarakada tusinaysaa ciddii aniga iraacda rasuulka allow waxaad ku tiraahdaa qolooyinka kula murmaya aniga iyo cidday raacdaa waxaan isu dhiibnay nay ilaahay subxaanahu watacaala marka adinka marka xaqu idiin caddaaday inaad weli muran la soo taagan tihiin waxaa sababayda ma hogaansamidin innagu waa hogaansanna marka xaq haddaad rabtiin waa kaa waa idin cadyaho haddaad diidaan marka waxa weeyaan inagu ilaahay baa isu dhiibnay saa ku dheh marka islaamku macnihiisu maxaa waaye uu sheekhu leeyahay waa in ilaahay laysu dhiibo oo qofku ilaahay u hogaansamo وفي صحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ما مسلم بصوص على حديث بخارينا كما فوق حديث خصوص عليه حديث أبو هريرة الإسلام أن تعبد, أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان شيخ وحويري وفي الصحيح صحيح أنا وحكسته أي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وحلقوري رضي الله عنه أن رسول الله إن إلهي كو صابر إلهي رسول كيسو صلى الله عليه وسلم صلى معني اسم حاوة صلى أمان الله أله عليه رسولك أمان وسلم هبت بادي قال أنه قال إنه يري إسلامك يا لفصيرا أفرسو الإسلام إسلامك أن تشهد إن تكمر قاتك عددوا ألا إله إله حق لغو عابدا إنا نوجرين أي إله حق معايا خبر لا محذوف واي ماشي كجرت لا يوم مارمان لا لا سأبهن اسم يا خبر اسم كواكا وإله واي hayla tacmal camal ina an tashhada inaad ka markaati kacdo way islaamku an laa ilaaha ilaah inaanu jirin xaq lagu caabudo ila allahu alla mooye ila allahu alla mooye waa inaa intaa ka markaati kacdi marka shahaada le markaati kac qofka markhaati wax ka markhaati kacaana waxaa shardi a inuu garanayo waxaanu ka markhaati kacayo ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun waa inuu aqoon u leeyahy waxaanu ka markhaati kacayo markhaati kicii waxaa ka dhalanaysa inuu ku dhawaaqo qofka wixii qalbiga kuma haysan karo waa inuu ku dhawaaqo walikhbaar waliclaam waa inuu ogeysiiyo dadkii waay xataa keliga hadduu yahay inuu ku dhawaaqo hadduu rabo inuu islaamka galo an tashada inuu ka markhaati kacay an laa ilaha ilah xaq lagu caabuda inaan ila allahu alla mooye wa ana muxamadan ay an tashhada inaad ka markhaati kacday ana muxamadan in muxamed rasuulullah ilahay rasuulkiisa yahay sala allahu aleyh wali wasalam ka markhaati kac yani ilahay waa warkhaati kac subxaanahu bilwaxdaaniya bilcibaada keligii in la caabudo caza wajal macbuudka xaqa keligii inuu yahay cid kale oo cibaado muda inaanay jirin rasuulka maxamedna alayhi salam waxa uga markhaati kacdaa ilahay ergegiisa inuu yahay ilahay inuu soo diray macnaha haddii ilaahay soo diray macnaha waxa weeye mataqaan wax kastoo sheego uu ku rur sheegay nabigu calayhi salaam wax kastoo amro waxaa waajiba in la fuliyo wax kastoo ka digo oo uu xaaraamtinimeeyo waxaa waajiba in laga fogaado inaan ilaahay lagu caabudin waxaan ka ahayn fariintaa rasuulka uu la yimid calayhi salam wixii ku sugan marka qof laa ilaha ila allah odhanayo kadibna waxa way awliye ka daba wareegaya ama wax dhintay ama sawir ama muuqaal cibaadadii u leexinaya ama waa munaafiq been ka sheegaya kelimadan uu ku dhawaaqayo oo maba aaminsanaba ama wuxuu ka leeyahay afka waxaanu garanaynba macnahoodaba ama muxuu ahaa saa weeyaan marka saas oo kale qofkii odhanaya rasuulka maxamed alay sala ilaahay rasuulkiisa haddana ilaahay ku caabuda waxaan rasuulku maqlin oo diin ka dhiganayo qaabaan rasuulku ilaahay u caabudin oo u caabuda a ama waa qof munaafiqa oo islaan rasuulkan markhaati oo kaca ka been sheegaya ama waa qof jaahila wuxuu ka markhaati kacay aan garanayn wa ana muxameden i muxamed rasuulullahi ilahi rasuulkiisa sal slam watuqiima ood wanaaj aad toosiidid aada hagaajidid asalaata salaadii watu'tiya aada bixido azakaata zakada watasuuma aada soonto ramadaana aada soonto ramadaan wataxuja aada u qasado albeytka beytka guriga ilaahay yani alkacba in istatacta haddaad awoodid ilayhi ay ilalbeyti beytka xaggiisa sabiilan jid jid aad beytka ku gaarto haddaad awooddo ood ku xajido inaad beytka u xajidid islaamku saas wey waa uu tafsiiro islaama lagu jira islaamku waa kaa marka qofkii la ashhadu an laa ilaha ila allah yihahdo wa ashhadu ana muxamadan rasuulullah salaadihii shantaa tukada wanaajiya zakadii bixiya bishii ramadaan sooma beytka u xajiya muslim waa qofka isaga ah markaa kadib qofku yidhaa muslim maaha waxaa laga rabaa xujo inuu la yimaado haddii kale wuxuu ku dhacay qof muslimu gaalaysiiye wa fiihi can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadihi wa fiihi ay wa fii saxiix muslim waxaa ku sugan inkaduu xadiidkan oo alfaad isu dhow oo bukhaariya muslim ku sugan yahay xadiis cabdullahi bn camr bn caas jaabir bn cabdillahi bn muusa alashcri bukhaari wuxuu kaga yaalaa muxuu ahaa raqamka lix kun afar boqol sideetan afar aimo kalena waa soo saareen wa fiihi waxaa ku sugan fi saxiixi muslim lafdigaana laga hadlaa marka can abi hurayrata abi hurayra waxaa leeya radi allahu canhu allah ka ahade marfuucan xaal uu yahay mid kor yeelaya hadalkan uu sheegi doono uu rasuulka u gudbinayo uu leeyahay rasuulkaa yidhi calayhi salaam muxuu rasuulku yidhi almuslimu qofka muslimka ah ee dhabtahay hoggaansame islaamnimadii waajibka la yimi man mid wey salima ay ka badbaadaan almuslimuuna muslimuuntu min lisaani carabkiisa iyo wayadii gacantiisa qofkii muslimiintu ay ka badbaadaan afkiisa iyo adinkiisa muslimka dhabta kaas weyaan waxay leeyihin ahlucilmigu islaamku qof muslimoo la badbaadiyo keliya maaha ee maxaa loo sheegay in qofka muslimka uu yahay kan afkiisa ee adinkiisa muslimiintu ka badbaadaan waxaa leeyihi maxaa yeelay qofkii afkiisa ee adinkiisa muslimiinta ka badbaadi oo aan dhiigooda daadin oo aan maalkooda taaban oo aan cirdigooda sharaftooda wax ka sheegin xamba allaha ka dhige inuu diinta qaybaheeda kale kaga dhaqmo wayba kasii sahlan tahaba fahuwa axraa ها نبه بهذه الخصلة على أن من أتى بها فهو أحرى بأن يأتي بالخصال الأخرى مركا مسلم كدفتا تاسويا مركا إسلام مدو waxaad ogaanay inaanay ahayn caqiido wanaagsan iyo cibaado suuban oo keliya ay islaamnimadii ka mid tahay in dadkii ay qofka ka nabad galaan ha waa dhacdaa qofka muslimka inaan inaan isagoo muslim toosana in weli muslimiinta qaarkood aanay ka nabad gelin yani qofkii dhiiggiisa daadiy oo kale qofkii walaalkii diyo oo kale kisaasta hadda laga soo hadlaya qofkii waxa weeyaan muslimiintii macsi ku dhex wada oo munkaraad iyo inxiraaf ku dhex wada in qofkaas waxa weye in laga hadlo way isagaa baneeyey qofkii muslimiintii bidac iyo balaayo ku dhex faafinayo oo diintoodii ka leexinayo qofkaa in laga hadlo oo waxa weeye xataa muxuu ahaa wixii qofkii suldalana xataa gacantiisa isticmaalo waxay ka mid tahay islaamnimadii marka waxaa laga hadlayaa qofkii muslimka ah ee aan isaga waxa weye la imaanin wax af iyo adinba loogu tago marka qofkii muslimka ahaa qofkii noocaasa muslimka dhabtaa waa inuu ka badbaado waa inuu ka badbaado ka nabad galo وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن يسلم قلبك لله تعالى وأن توجه وجهك إلى الله تعالى وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة رواه أحمد وعن بهز بن حكيم وحل يوري عن أبيه وكوري عن جده كوري رضي الله عنه أنه سأل إنه ويدي رسول الله إله رسول كيسي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام إسلام كويدي islaamka inuu weydiiyey islaamku waa maxaawa saxaabada cajiibkooda fiiri diintan ay rabaan inay ku dhaqmaan ayay horta ogaanayaan maxay tahay iyadu islaamku maxaawa walaal soomaaliyan hadda ka hor weydiiyey maqaayad ka shaqaynayo oo aan tukan aan rabay inaan la talinaya niya waxaan ku weydiinaya islaamku maxaawa intuu fakeray oo meelo a eego yiri runtii ma garanayo xaqiiqa wey maba isweydiinba saxaabada iyo waa weydiin jireen rasuulka calayh salaam waxay yidhaahdeen can ilislaami rasuulku wax ka weydiiyey faqaala wuxu nabi sal slam an yuslima islaamku waxa weeye an yuslima inuu u hogaansamo qalbuka qalbiga faacilkii waay lilaahi inuu ilaahay u hogaansamo tacaala sareey waa in qalbigaagu ilaahay u hogaansamo waa in tuwajiha aad kuna jeedidid wejhaka wejigaaga ila allahi tacaala ilaahay ka sarey marka qalbigaagii oo camalkii qarsoonaa wey iyo wejigaagii oo xubnahaagii matalaya weye meeshaan gudo iyo dibadba waa inaad ilaahay u hoggaansanto ilaahay isu dhiibtid waay wa tusalli aad aad tukato asalaata salaada almaktuubata ay almafruudata ay alwaajibata salaada la farad yeelay salaada la waajib yeelay inaad tukatid wa tu-addiya aada gudatid الزكاة الزكاة المفروضة أي المكتوبة أي الواجبة مفروضة لفرض يلي مركة إسلام كساس ويان وإناد قلب قاقة يوجي قاقة إلهي أجيدي أحيانا إلهي قلب يوجي لو أجيدي وحكم له خاصة صلاة دينتك وعباداتك بعد التوحيد عبادة أول وصلاة ديوه sidaa daraaddeed qofba qofku ka salaad badan yahay salaad sunnada waafaqsan tawxiidka kadib waa ka toosan yahay salaadda marka laga yimaado waxa uu hoggaansan ilaahay ka mid ah inaad maalkaaga aad ka bixiday wixii ku waajibay qaala almualif sheekh waxa uu yihi wacan abi qilaabata can rajuli min ahli shaam can abihi anahu sa'ala rasuula allahi sala allahu alay wasalam ma lislaamu qaala an tuslima qalbaka lilah ويسلم المسلمون من لسانك ويدك قال أي الإسلام أفضل قال الإيمان قال فما الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وعن أبي قلابة وحى لجوري رحمه الله عن رجل نوحى وكوري آه راوي عن لما قعالين با كسوان مركوه ضعيف نبيل با كجرة هيا الشيخ معنه هو صح وليه الشيخ فالح هذا الشيخ عن رجل وحكوري من أهل الشام غير الشام الشام وهذه وروح الأورنجلي waxay leeyihiin culammadu afar wadan oo maanta jirta ee ah falastiin iyo suuriya iyo lubnaan iyo urdun jordan afartaa wadan ayaa waagi hore la oran jiray sham waa maxaa waa falastiin iyo suuriya iyo lubnaan iyo jordan nin reer shama ayaa can rajulin min ahli shaam can abiihi ka wariyey annahu sa'ala inuu weydiiyey abiigaas lama sheegin saxaabiga dhib male saxaabiga haddaan la sheegin cuduul waayo isaga hala sheego miyaan la sheegin marba haddii saxaabi uu yahay waxa weeyaan isweydiin ma laha annahu inuu isagu sa'ala weydiiyey rasuulullahi ilahi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam mal islaam maa maxay wa alislaamu islaamku islaamku maxaa qaala wuxuu nabi sal slam islaamku waxa way an tuslima inaad u hogaamido qalbaka qalbigaada u hogaamiyo mafcuul buu hadda noqday lilahi ilahay inaad u hogaamiyid daacadina ilahay u taawe wayaslama ayna ka badbaadaan almuslimuuna muslimiintu min lisaani carabkaaga iyo weyadika gacantaada ay kaa badbaadaan ujeedaa qaala wuxuu yihi ayul islaam islaamkiiseebaa afdal u fadli badan haddaba islaamkii guud ahaan waa sidaas waa in qalbigaadiina aada ilaahay u jeediyo u hogaansiid oo xaqi ilaahay aada gudatid xubnahaagiina aada khalqiga ilaahay ka badbaadidid waa guud ahaan yaa isagaas laftirkiisa usii fadli badan usii sharaf badan qaala wuxuu yihi aliimaanu iimaanka aa usii sharaf badan qaala wuxuu yihi ofamaa waa maxay aliimaanu iimaanku qaala wuxuu nabi sal slam tu'minu waad rumaynay billahi ilahay baa rumaynay waa khabar bimacnaa amar wey rumay waa ilaahay tu'minu waa rumaynay billahi ilaahay wa malaa'ikatiiha rumaynay malaa'igtiisa wa kutubihi kutubtiisaa rumaynay wa rasuuli ilahi rasuulkiisaa rumaynay wa bilbacsi isfarsaarkaa rumaynay bacda almowti dhimasho dabadeed intaasaad rumaynaysaa islaamku waa kaas baabu qawli illahi tacaala waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu baabu qawli illahi tacaala ilaahayga sarreeya qowlkiisa u baab yahay waman qofka ciddii ama duulkii yabtagii ee yatlub dalabta hayra alislaami islaamka waxaan ahayn islaamka waxaan ahayn qofkii dalabta diinan diin ahaan u dalabta falan yuqbala lagama aqbali doono minhu isaga islaamka waxaan ahayn qofkii diin ka dhigta laga aqbali maayo islaamkuna waa kii nabiyullahi maxamed salm la yimid waayo marka qofna laga aqbali maayo gaalnimo qofna laga aqbali maayo bidco camal ku dhisan an abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam tajiu alacmaalu yowma alqiyaama fatajiu salaatu fataqulu ya rabbi ana asalaa fayaqulu inaka calaa khayr fatajiu sadaqa fataqulu ya rabbi ana sadaqa fayaqulu inaka calaa khayr uma yajiu siyaamu fayaqulu ya rabbi ana asiyaam fayaqulu inaka calaa khayr ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله عز وجل إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله عز وجل إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي فقال الله عز وجل في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن أبي هريرة مروية وحلقوري عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه الله قال waxa uu yidhi qaala wuxuu rasuulullahi ilaahi rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam tajiu way imaane alacmaalu acmaashu yowma alqiyaama maanta qiyaamada oo fatajiu waxaa imaane asalaatu u fiirso waa tafsiil bacda alijmaal wey tajiu waxaa imaane alacmaalu acmaashi yowma alqimaalinta qiyaamada hadalka intaa nabiga sal slam markuu hadalkii ku koobay ayuu faahfaahiyey fatajiu waxaa imaanay asalaatu salaadii oo fataqul waxay leedahay yaa rabbi rabbigeeyo ana anugu asalaatu salaadii baan ahay ilaahu salaadii baan ahaye addoonkan salaadii ii wanaajiyey ilaahu ku amaalmari igu amaalmari salaadii u doodaya qofkii salaadii waxay raalli ka tahay qofkii tukan jiray qofkii salaada jeclaada salaadiina way jeclaanay qiyaamahay u doodi fayaqulu wuxuu leeyahay allah caza wajal inaki adigu salaadoy calaa khayrin waa wanaagsantaha khayraad ku sugantaha adu waad fiicantaha fatajiu waxaa imaane asadaqa sadaqadia imaane fataqulu waxay leeya rabbi rabbi o ana anigu asadaqatu sadaqadii baan ee qofkan aniga igu amaal mari wa waxa maanta lagu maamuuso sadaqada ilaahu ka dhig wa fayaqulu wuxuu leeyahay alla caza wajal inaka adigu sadaqo calaa khayr wanaagaa ku suganta od fiicanta adigu uma deyeji waxa imaana asiyaam soonkii fayaqulu wuxuu leeyahay rabbi rabbi ana siyaam anigu soonkii baan fayaqulu wuxuu leeyahay alle inaka inaka adigu soomo calaa khayr wanaagaa ku suganta waad wanaagsan tahay uma deji waxa imaana amaal acmaasha imaanaya calaa dalika saasi ku imaan acmaashii qofku uu samay jiray ee ilaahay jideeyey oo qofku sameeyaa midba mar imaan fayaqulu wuxuu leeyahy allahu caza wajal inaka adigu camalow calaa khayr khayraa ku sugan camal kasta oo yimaada lam yadiri maaye waa fiican taha laleeyahay uma damayejiyu waxaa imaanaya alislaam islaamkii baa imaan fayaqulu wuxuu leeyahy alle yaa yaqulu wuxuu leeyahy islaamka yaa rabbi rabbiyo anta adiga ah assalaamu assalaam adaa ah ilaahu badbaadiyaha adiga ah waana aniguna alislaamu islaamkii baan ah kii lagu badbaadayo fayaqulu wuxuu leeyahy alle islaamkii baana yani magacan islaam magaca ilahay assalaam buu ka yimi fayaqulu wuxuu allahu caza allah wuxuu leh caza wajal inaka adigu islaamow calaa khayrin wanaagaad ku suganta bika ay bisababika adiga dartaa aan alyawma maanta aakudu ay ucaaqibu lmara aan qofka ku ciqaaba haddaan ciqaabo adigan darta aan ku ciqaabi adigan dartaa aan maanta wax ku ciqaabi wa bika adiga dartaa aan islaamow uctin aan ku siina acmaashaas kale midna lama dhigin adinku wax ma tiidin danta ilahaayeenna ma gaarin maxaa yeelay wax kalaa kaga sii mudnaansho badan islaamkaa kasii mudan maxaa yeeshee lama niyad jirin culamadu waxay leeyihiin qofka waxaa laga qaadana edab ah in qofka hawl aanusan mudnayn u hanqal taaga balse khayr ku sugan inaan khayrkaas aan aan la duudsiin ila waad fiicanta adi waad wanaagsantah niyadda laga jibini loo sugo khayrkaas waxaan lahayna la siin faqaala allahu alla ala wuxuu yihi caza wajal caza adkaayay sharaf badnaay wajalla weynaayay fi kitaabi kitaabkiisa ku yidhi waman qofka yabtaqi doona khayr alislaam islaam waxaan ahayn diina u doona falan yuqbala diintaas tabyiida lagu nasjoogow falan yuqbala lagama aqbali doono minhu isaga wa huwa isaguna waawa waa caatifa xaal maaha xaalayn wahuwa isaguna qofkaas il aakhirata aakhiro min alkhaasiriin noqona jaar majulka khasaaradaas ku tacalluqi ka dambeeya min alkhaasiriina kuwa khasaaro noqonaa rawahu imaam axmed ay xadiidka isaga waa la daciifiye baxka dheeraadna kuma samayn wafi saxiixi saxiix waxaa ku sugan caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun rawahu axmedu imaam muslim baa soo saaray rawahu axmed buu sheekh sheekhu yiri wafi saxiix waxaa ku sugan yani saxiix muslim wey can caaishata caaisha radi allahu canha laga weriyo ana rasul lah sal slam ilahi rasuulkiisu qaala yidhi man qofka camila sameeya camalan camal qofka sameeya ka sifeeya camalkaasoo laysa aanun caleyhi dushiisa amru amarkeenu aanu ahaan amar aan arinkeenu ku camal aan amarkeenu ku sugnaan oo aanan inagu amrin u nabi uri sal slam leeyahay diinta ilahi waama ogtaha huwa isagu raddun ay marjuudun waa lagu celinaya waa lagu celinaya baabu wujub اlistignaai bimutaabacati اlkitaabi can kuli ma siwaahu uyu sheeku intaan ku istaagno wallahu aclam sala allahu wasalam cala nabiyina maxamed waalihi wasaxbi ajmaciin